Xarunta Bulbula, oo loogu talagalay in lagu kireeyo suudadka dhalinyarada ay u isticmaalaan aroosyada, xafladaha, ayaa laga hirgeliyey xaafadda Cochin ee magaalada Beledweyne. Muhiimadda xaruntan loo hirgeliyey ayaa waxaa ka mid ah in ay kireystaan dhalinyarada aan awoodin inay iibsadaan dharka qaaliga ah xilliyada gaarka ah sida ballamaha, aroosyada, iyo munaasabadaha. Marwa Ayaan, oo ka mid ah maamulka Bulbula, ayaa raadiyo Baaruula uga warantay ujeedka loo hirgeliyey xaruntan iyo waxyaabaha ay qabato.
dhowaan waxaan ka furnay qeyb weyn beledweyne si aad iyo aad ayaana loogu soo dhaweeyey beledweyne waana codsi ayaga ka yimid gobolada qaarkood waxaan ku tagnaa codsi iyo baahida meeshaas ka jirto bulbulo beledweyne waxay sameysaa waxay u dhistaa aruusyada gabdhaha waxaa laga helaa taashashka subiciidaha shaashaarka cilaanka meykaabka masaajka timo dhaqidda ama timo dhisidda iyo wax walba oo ay gabar caruusays caruusada ay u baahan tahay waxaa kaloo yaalo wixii wiilasha u baahnaan sida suudad Eh, waxaa laga helaa suudadka nooc walbay yihiin kalar walbay yihiin iyo size walbay yihiin iyo wax alla wixii la halmaala suud eh, maxaa la yidhaahdaa uu u baahan yahay sida tayga kabaha shaatiga weliba waxaan sameyn karnaa oo mar walba aan u sheegnaa bulshada in ay soo dalban karaan hadday macnaha beejajkeena kala duwan ku arkaan qeybaha muqdisho oo kale ama dibadda alaabtaale in ay ayagana kusoo gaari doonto laba maalin macnaheedu waxa waaye wax alla wixii aad soo dalbatid two days aad xarunta kasoo dalbatid inaa heli kartid xataa haddaysan beledweyne markaas xaadirkaas aynan Xaruntan ayaa door muhiim ah ka qaadanaysa horumarinta dharka dhalinyarada xilliyada xafladaha, aroosyada, iyo munaasabadaha, iyagoo si fudud ugu kiraysanaya suudadka noocyadooda kala duwan.